bixinahaan waa mahadsan tahay qaraxu wuxuu ka dhacay golweyn wuxuuna ka dhashay miino la aasay sidaad og tahay amisom hadda safarka ay waddada ku martaa wuxuu noqday wakti cayiman saas darteed maadaama daraad iyo tii ka horreysay iyo saddexdii maalmood oo ay waddada ku jireen ay yacni miinooyin badan loo dhigay oo dhib badan ay yacni uu ka dhashay ayaa haddana waxay bilaabeen soo noqodka iyagoo kusii talagelaya golweyn maadaama ay ku jirto meelaha bannaan oo gacanta dowladda iyo ciidamada dowladda iyo amisomba ka bannaan ay ku jirto ayay sii geliyeen laakiin waxa uun ilaahay qadaray in sharwadayaashaasi miinooyinkii ay dhulkaa geliyeen maanta caasigan ay la kacdo oo ayna dadkii ku dhintaan caasiga oo buuxay darawalkii mooyaane intii kalena ay ku dhintaan yee ahayd cidda saarnayd ee ku dhimatay caasigaas tiraduduse imisay ahayd waxaa saarnaa dad shacab ah dhammaantood dad shacaba ayay ahaayeen labaatan qof ayaana ku dhimatay caasigaas sida naloo xaqiijiyey
waayahay marka gaarigaasi halkuu ka yimid halkuuse ku wajahnaayo u u socday inta badan baabuurta caasiyaashu waxay ka yimaadaan degmooyinka waddadan dheer ee isku xirta oo taqaanaa xamar iyo baraawe marka degmooyinkaasuu ka yimi halkaasuu marayey sidaas khatartaas ayaana dhacday
marka sida hadalkaaga aan ka dhadhansanayo miinada gaarigaasi la qaraxday waxaa waddada loo geliyey gaadiidka ciidamada amisom ay wataan ee halkaasi marta waayadan dambe markii ciidamadii xoogga dalkana ay xoogaa aruureen gobolka ka ku yaraadeen oo la siyaasadeeyey shaqadii ay hayeen ciidamadii amisobna ay xeryo ku urureen waxaa aada u soo xoogeystay weerarada ay geysanayaan sharwadayaashu iyagoo isku beegaya safarada amisom oo noqday bishiiba mar iyo laba in loo tiriyo marka taa ayay kusii talagelayeen soo noqodka ay ka soo noqonayaan baraawe
waayahay arrintan way soo laalaabatay oo waxaan maqalnaa in gaari rayid uu saaraa miina ay la kacday mar in la xabadeeyey oo dad ay ku dhinteen arrintaasi ku soo noqnoqotay gobolka shabeellaha hoose sidee looga bixi karaa baad isleedahay oo wax looga qaban karaa waad mahadsan tahay runtii waxaan is leeyahay si dhib badan maaha haddii dowladdu si rasmiya ay go-aan u qaadato duruufta dadka gobolka degan iyo guud ahaanba dalka soomaaliya kama bixin karaan ciidamo amisom iyo kuwo kaleba midna waxaa ka saari karaa duruuftaas horta guud ahaan waa allaha weyn dabadeed yacni ciidanka xoogga dalka oo la howlgeliyo ayay dadku kaga bixi karaan duruufta colaadeed ee maanta ka jirta gobolkaasi wuxuu u baahan yahay in ciidamada milatariga ay la howlgeliyo in la geeyo oo ay halkaa ka adeegaan wakti kooban laba sano ka hor markii ay ciidamada dowladdu joogeen yacni ma jirin dhibaatada maanta jirta laakiin nasiib darro iyadoo la siyaasadeeyey shaqadii ciidamada dowladdu ay hayeen iyo madaxdii dalka xukumaysay oo siyaasadaantaas u beernugeyshay ayaa waxay sababtay in gebi ahaanba ciidamadii wax meesha ka baxa iyo wax howlgab u ekaada oo go-doon oo meel iska jooga ay noqdaan